kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka toddobaadkan waxaa magaalada cadaado ee gobolka galguduud gaadhay hogaamiyihii ururka xisbul islaam xasan daahir haweys sheekh haweys oo in muddoaba la hadalhayay inaanay isku wanaagsanayn qaar ka mid a madaxda ururka al-shabaab ayaa gaadhay deegaanka maamulka ximin iyo xeeb tegitaanka sheekh xasan daahir haweys ayaa siyaabo kala duwan loo micneeyaa ma naftiisa oo u cabsaday ayuu u baxay mise qorshe hore uu sii deganaa waxaa arrintaasi ka hadlay yuusuf abikar maxamed oo siyaasadda islaamka ku takhasusay yuusuf waxa uu ku sugan yahay magaalada minneaboles ee gobolka minnesota hal arrin inaan ku adkeeyaan rabaa ururka al-shabaab iyo sheekh xasan daahir aways wadajirkoodu wuxuu ahaa wadajir mu'aqad ah oo mudduq un leh maxaa yeelay ahdaaf weyn ay isku waafaqsan yihiin ma jirin keliya waxay isku waafaqsanaayeen in dawladda ay kaga hor yimaadaan oo ay la dagaalamaan marka haddii hadafkaasi uu dhammaado ma wax kale ay wadi ka ay wadi wadi karaan meesha ma uusan oolin marka hadda sheekh xasan tegitaankiisa baraaba uu kasoo tegay waxa ugu horeeyo ma aha wadahadal oo dawladda u socday maaha dawladda arrintaa way ka faa'iidaysan kartaa laakiin waa cadaadin kaga timid dhanka shabaab oo ah khilaafaadkii ururka shabaab dhexyaalay oo sii kordhay oo gaartay gacan ka hadal taa ayaa keentay sheekh xasan in uu ka soo tago yuusuf abikar ayaa qaba in sheekh aweys uu meel adag ka taagnaa dowladda federaalk ee soomaaliya sidaasoo ay tahayna ay jirtay xan sheegaysa in wadahadal uu ka dhex jiray sheekh xasan daahir aweys iyo dowladda soomaaliya laba arrin way jirtaa laba arrin baa isku dhexla isku dhexlaban sheekh xasan daahir aweys mowqifkiisa dhinaca dowladda waa la ogaa oo waraysigii ugu dambeeyey uu bixiyey wuxuu ku sheegay dowladdan maanta taagan oo madaxda uu ka yahay xasan inay la mid tahay dowladdii sheekh shariif mowqifkiisna inuusan isbedelin waraysigii ugu dambeeyey uu bixiyey ayuu ku sheegay marka sheekh xasan isma bedelin maxaa yeelay shuruudaha dowladda uu hordhigaayo waa shuruudihii dowladdii sheekh shariif uu hordhigay ciidamada shisheeye inay waddanka soomaaliya ay ka baxaan teeda kale waxaa jirto wadahadalka isaga iyo dowladda soomaaliya weligeeda xantaa way socotay xataa sheekh shariif waktiyadii ugu dambeysay waxaa la sheegayay halkaa wax isku soo dhawaasha ayaa jirto wadahadal ayaa jirto sheekh bashiir axmed salaad oo ka tirsan ururka diiniga ee alictisaam madaxna waa hay-adda culimmada soomaaliyeed xasan daahir aweysna ay ka wada mid ahaayeen ururkii al-itixaad alislaami ayaan weydiiyeen sheekh aweys uu yahay nin lala hadli karo mise nin ay tahay in lala xisaabtamo anaga dee ra'yigeenu horaa u sheegnay iyo mowqifkeenu hore u caddaa xasanna maxaanku yiraa siduu ku socdo siduu ku socdo iyo sida maxaanku laga yeelaya la tahay markii dagaal uu kala dhexeeyey oo mada iyo maaragtay iyo dawladda ahaa iyo runtii go-aanka dhabtaa iska leh ee la tahay guud ahaana anagu hadda mowqifkeena horaa u sheegnay in ummadda muslimiinta oo lala dagaalamo iyo ayagoo maaragtay diidooda maaragtay la banaysto ama siyaasada isu khilaaftahay inaysan noocan oo kale noqon anaga noola muuqatay marka de asaga hadda wuxuu mudan yahay iyo sida laga yeelahayo la tahay dadka maaragtay ulka koobaad ahaa ama dagaalka maarata uu kala dhexeeyey hadda wadanka maamula dawladda ah baan ka leeyahay ayaa go-aanka iska yeelan karaa waan gartay adigu waxaad tahay sheekh ka mid a culimmada ururka alictisaam waxaanad madax u tahay hay-adda culimmada soomaaliyeed mar dhoweyd weerar baa lagugu bartilmaameedsaday aad in yar kaga baxsatay inaad naftaada ku weydid dabcan waxaad maalintaa ku tuhuntay dad adoo aragtay inay xubno ka yihiin ururka al-shabaab sheekh xasanna mudduu ka mid ahaa isaga ma ku tirinaysaa dadkii ku bartilmaameedsaday inuu qayb ka yahay anagu dee ansixisa isaga ah ururka shabaab afcaasha noocaas oo kale ayaga ayaa ka dambeeyey ayaga ahna culummada iyo ummadda kale gaalaysiinteeda iyo hadiyadda la hadidaya iyo abajuuinteeda waxaasoo dhan ayaga runta ayaa lagu yaqaanay oo maxaanku raaha oo maaragta ka dambeeyey dee ururkana waa la yaqaana urur dadka xukuma iyo dadka maamula oo go-aankiisa leh oo taladiisa leh waa arrin runtii la yaqaano macruufa weeye maxaanku raaha oo oo maaragtay la garanayo weeyaan see la tahay marka maxaanku rahaa shaksiga hadda waxa qaanuun aan lagu leeyahay iyo waxaan lagu lahayn iyo waxa uu mudan yahay iyo waxa uusan mudan waxay la tahay arrimo maxkamada u yaala ayay noqonayaan baan filahaya iyo kala saaridooda laakiin anagu nimankaas eedada geysanayeen ama ahaada ficil qof gaara hadda lala beegsado iyo ficilka ummadda guud ahaan ay ku hayaan baaba ka tahay adcaashaas oo dhan qofka soo gelay qofkaan soo gelaynin waa arrin waxay la tahay maarata qaanuunahaan sharciga iyo maxkamad ahaan buu ku fiican yahay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneaboles ahna madaxa hay-adda culimmada soomaaliyeed ee maraykanka ayaa ka hadlaya in dhibtu ayna ahayn qof yimid amaba tegay ee dhibta weyne ay tahay aragtida hagaysa ururada sida al-shabaab oo kale bismillahi alxamdulilah horta inuu ka soo cararo sheekh xasan daahir ururka al-shabaab waa wax wanaagsan weeye oo uu garto ugu dambeynta wixii ay dad fara badani horey u garteen oo ahayd ururkan iyo afkaartiisu inaysan ahayn wax ummad lagu dhisi karo wax ummad badbaadin kara akhrideeda adduunkeeda midna waxaase muhima inaan wax yar halkaa ku darno oon aan idhaahdo ururadan afkaartan adag ee mayalka adaga xagjirka a leh xataa markaad fiiriso taariikhdii hore ee muslimiinta muddo kooban iyaga ayaa marka ugu dambaysa isdili jiray oo iscunu jiray markay marka hore bini aadamka kale la noolaan waayaan bini aadamka kale oo dhan ay u arkaan inuu yahay qof ama gaal ah ama gaal raaca oo lala noolaan karin ugu dambaynta haddana iyaga laftooda markay waxyar isku khilaafaan iyagaa iswada dili jiray iswada ikhtiyaali jiray ama issharqoo isku dili jiray ama isgowrici jiray marka caan bay ku ahayd khawaarijtii hore sidaas dadka taariikhda muslimiinta wax ka qoraana waxay si aad u tilmaamayaan muddo ka yar lix sano gudahood inay khawaarijtu ku noqotay ugu yaraan toddoba sideed kooxood oo kala duwan oo iyagu weliba kuwa waaweyn intaas oo iyagu iswada gaalaysiinaya iyagoo iswada muxuu ah gowracaya iyagoo iswada dilaya iyagoo markii hore heshiis ku ahaa muslimiinta oo dhan inaysan muslim ahayn oo iyaga keliya ay muslim yihiin marka halkaa waxaa uu ka muuqata waddadii hore ee khawaarijta afkaarteedii uun weeye tanuna oo marba magac kale intay qaadato si kale ama shaati kale huwanaysa laakiin ugu dambaynta waxaan ku faraxsanahay sheekh xasan daahir inuu dib inta u caqliyaysta uu yidhaahdo kuwanu bini aadam saxa ma aha waa in aan anigu lafahayga badbaadiyo ummaddii soomaaliyeed ee aan gudka iyo dabka ku gurnayna aan idhaahdo khalad baan ka galnay ee aan dib u fiirinno nolosheenna iyo taariikhdeenna arrintaas waxay la tahay inay aad iyo aad muhim u tahay
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkuon maanta ku soo qaadannay aragtida waxaa laga yeelaya sheekh xasan daahir aweys oo dhowaanahan ku sugnaa bartamaha soomaaliya intaynu barnaamij kan oo kalaa mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan